deegaanka siinka dheer waxaa ka dhacay dad oo masaakiin ah oo ganacsato ah oo maxaa la yidhahdaa tacsi ka qaybgalayay oo aas u socday oo maaragtay islaan maaragtay maaragtay waalid ugu aadan tacsiga ka qaybgalayay ayaa lagu dilay ilaa iyo lix wiil ayaa lagu dilay waana familka reer xaaji gaabo ee ganacsatada ah oo iska shaqaysto aan wax siyaasada lug ku lahayn marka allah u naxariista ayaa leenahay ka maamul gobol ahaan meeshaasna hore waxaa loogu xasuustaa in loogu dilay suuriyaankii iyo dhakhaatiirta ahaa iyo meeshii lagu dilay weeyaan marka allah unaxariistaan leeyahay dhammaantoodba